saad la socotaan sideed labaatankii bishii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay degmada deegaanka golole iyo degmada balacda hoos yimaado xasuuq loo geystay dhalinyaro gaar ahaan bahda caafimaadka ka tirsan xasuuqaasi kadib oo dadkii soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda adduunka ku noolba ay aada ugu argagaxeen waxaa loo saaray guddiyo isugu jira heer federaal iyo heer state oo wasiiro iyo xildhibaano iyo saraakiil ay ku jiraan iyo maamulka gobolka guddiyadaasna waxay bilaabeen dhacdadaas markay dhacdayba sagaal labaatankii baaritaankii baaritaanadii iyo dhacdadii meesha ka dhacday ayaa la gudo galay waxaa la tagay deegaankii iyo dhibaatooyinkii meeshii lagu geystay oo dadkii walaalehanaayo lagu xasuuqay meedadkooda laga soo qaaday marka walaalow baaritaankii waa uu socdaa muddo badan ayuuna hadda socdaa maalmo ilaa iyo shan maalin ku dhow ah baaritaanadii hadda waxaa soo baxaayo aan helaynaa cadeemo hore hordhac ah waxaan rajeynaynaa insha allah markii baaritaanadaas ay soo gabagabaan waqti ugu dhow inaan saxaafadda lasoo wadaagi doono hadduu ilah yidhahdo maxaa ugu waaweyn wasiir oo aad hesheen oo hadda nala wadaagi kartaa raad ama calaamad wax idiin sahli kara inaad xogtii heshaan oo ay dadku ku qancaan ogaadaan in baaritaankii socdo wax ma nala wadaagi kartaa
aniga inaan hadda ka hor dhaco dabcan ma rabo waayo baaritaanka geedi socodka baaritaanka ayuu dhib u keenaya haddaan hor dhaco marka raadad badan oo xilnaa jiro oo qaarna lagu daba jiro qaarna c i d muqdisho hadda loo soo qaaday qaarkoodna booliiska iyo c i d da hirshabelle ay saldhiga degmada balcad ay ku hayaan marka dad kaloo la tuhunsan yahay oo qaarna hore loo wareegto qaarna hadda baaritaanka uu ku bilowday marka waa rajeynaynaa inay insha allah raadadkaasi ay noogu soo bixi doonaan cadeen ku filan ee shacabka soomaaliyeed
maxaa ka jira wasiir wararka sheegaya in gaadiid oo ay ciidanka wax dila adeegsadeen la helay iyo in dad goobtii dhakhaatiirta lagala baxay ee m c h ka ku sugnaa aad xooga ka hesheen qaarkood soo wadeen oo la baarayo warar noocaasiya ayaa ay dadka deegaanka soo wariyeen ma jirtaa
waa jirtaa in gaadiid laga shikiyey oo la tuhumay oo loo yaqaano gaadiidkan caasiga ama hoomeyga soomaalida ay utaqaano b l ka shaqeeyo oo la tuhumay oo muqdisho loo soo qaaday labadii darwal iyo malkiilihii gacriga lahaa oo hadda c i d muqdisho ku xiran iyo shaqaalihii qaar oo ka badbaaday falkii xilliga u dhacayana shaqada ka baxay sababaha keenay iyo iyo iyo iyo iyo xilligaasi oo maadaama hal saac kadib markay shaqada ka baxeen weerarka u dhacay iyo haddii fasax kale ku baxeen iyo arriman lamid ah oo su-aalo badan ay weli noogu dhigan yihin oo ayagana muqdisho loo soo qaadaa jiro marka way jirtaa arrimahaasi oo waa waa anaa xaqiijinaya
waa mahadsan tahay waxaa weeyaan dadkii aad la kulanteen wasiir odayaal iyo hadday ururadii bulshada kale ay ahaan lahaayeen gololeyna dhibaatadu keliya kuma qabto dadkaa la laayay si guud bay dhibaato u qabtaa maxay kale dadku idiin sheegeen oo dhib ah oo ay wajahayaan
nigo waa sax waaye horta deegaanka gololey muddada ugu dambeysay waxay ahayd meel wadadaas xiriirisa dabaca laamiga ah meel aada dadka loogu xasuuqo oo nimanka cadowga ah ay miinooyin geliyaan oo dad boqol iyo dhowr gaaraya ayaa meeshaas nooga maqan oo saraakiil iyo mas-uuliyiin iyo shacaba leh marka deegaankaasna mar kastoo ay ay qaraxyadaas ay ka dhacaan iyagana waxay ahayd dhibaatooyinka dhinaca ayuu kasoo gaaraa oo keliya dadka mas-uuliyiinta meesha marayo dhibka sooma gaaro iyagana way la qabaan marka insha allah waa rajeynaynaa in hooshaan ay sahli doonto in dadka shacabka ku dhaqan deegaanka gololey iyo maamulka iyo ciidanka ay wada shaqeyn doonaan oo dhibkaasna umar dambe insha allah kusoo noqon doono
ilaa wakti intee leeg ayay qaadan kartaa wasiir khayre in la helo natiijada baaritaankan aada wadaan dadku ilaa intay sugi karayaan
dabcan dad soomaaliyeed oo la xasuuqay oo intaas la eg baaritaankooda ma fududo hal maalin iyo laba maalin kuma dhamaan karo laakiin waxaan rajeynaynaa inaan soo dedejino oo yani waktigii ku haboonaay oo warbixinta la dhamaystiri kara aan gaarsiino insha allahna wakti dhowna waan rajeynaynaa oo waqti hebelka uma dhihi karo waktiyo badan waxaa dhacday in dhibaatooyin dhaceen oo kan la mida ama aanaan la mid ahaynba laakiin guddi inta la saaray baaritaanadii la sameeyey aanay natiijo ka soo bixin meelay ku dambeeyeen aanan la ogeyn walaac noocaasee dadku hadda qabaa in waddadaasna la mari doono ma u ballan qaadaysaa maalin ay ahaataba in dadka reer hirshabeelle iyo ummadda soomaaliyeed u caddayn doontaan dhibaatadii dhacday baaritaankii aad samayseen ciddaad ku ogaatay inay ka dambaysa
insha allah hadduu ilaah yidhaahdo ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxay ku qanac waxay ku qanci doonaan warbixinteena soo socota insha allah warbixinay ku qancaan waa keeni doonaa waan rajeynaynaa inuu noqon doono baaritaankan baaritaan baaritaan dhamaystiran dhan walba ka dhamaystiran ummadda soomaaliyeedna ay ku qancaan uusan la mid noqonin baaritaanadii hore oo baaritaanadu waa socdaan intii la yidhaahdo iska dhammaado waqti aan la cayiminna iska socdo natiijana aan kasoo bixin kan wuu ka duwanaan doona hadduu ilaah yidhaahdo waxaan rajeynaynaa in shacabka soomaaliyeed gaar ahaan deegaankii dhibka ka dhacay inay ku qanci doonaan natiijada kasoo baxda baaritaankan waana la shaaci doonaa risalta aan la shaacino insha allah ma dhici doonto marka natiijada baaritaanka kasoo baxdo waan la wadaagi doonaa shacabka soomaaliyeed faafaahinta rasmigana waa heli doona hadduu ilaah yidhaahdo dadkaa sideedda qof ay dhintay allah u naxariistay ee jibilka ahaa ama shacabka waxaa la mid a sideed qof oo kale oo ciidamada xoogga ka tirsanaa oo isla deegaanka gololey qarax la dhiga ku dhintay joogto weeye qaraxyada iyo dhibaatada halkaasi ka jirta maxaa xal ah oo loo heli karaa dhibaatadan ka taagan balcad iyo jowhar waddada isku xirta
wallahi horta aada ugu xun nahay deegaankaas inuu bahalgaleen noqdo waxyaabaha fududeyna waxaa waaye waddadu aada u burbursan iyo dhulkiio dhul beeraley ah oo dadkii beerahooda ay taacbadaan oo hood ah marka labadii ishashin iyo ciidankii oo yacni aan waddo walba la dhihi jirin meel controllo la dhiga ciidanka ayaa ku yaala qalimo ilaa balcad ilaa afar meel ama la ciidanka degan yihiin meelahaas oo dhan meel walbana ciidanka lama dhigi karo dadaalka maamulkii dowladda aaday u wadaan waana rajeynaynaa insha allah in ugu yaraan aan uheli doonno xal ah in mar dambe aysa soo noqdon weerarada noocaas oo kale ah oo aan maalin walba aan ku weyno dad hilibkeena ah oo qaalinagu ah iyo maamulkii ka tirsan gaar ahaana ciidanka dowladda aada loogu dhibaatay meesha